bismillahi iraxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warkeenii galabnimo ee raadiyooga warsan warkii oo kooban maalintii koowaad ee bisha ramadaan oo laga soomayo dalalka islaamka iyo madaxda oo hambalyo u diray bulshada caalamka qaramada midoobay oo diraysa hambalyo diran oo ku aadan bilashada bisha barakaysan ramadaan wasiirka caafimaadka hirshabeelle oo baaq u diray bulshada degta deegaanada maamulkaasi qaraxyo lagu weeraray saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada amisom wasiirka xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in sacuudiga ay ogolaadeen in loo dhoofiyo xoolaha dalka soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo khadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha jabuuti iyo amiirka dalka qatar madaxweynaha galmudug oo magacaabay golihiisa wasiirada xubno caan ah oo ay ku jiraan golahaasi wasiirada dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee soomaaliya oo gaartay saddex boqol labaatan iyo siddeed qof afartan iyo koo qof ayaa maanta laga helay xanuunka covid nneteen soomaali dhaawac loogu geystay dalkaasi koonfur africa dhakhtar dacwad ka gudbiyey madaxweynaha dalka maraykankana qodobkeena caalamka ayuu ka mid noqon doonaa kusoo dhowaada warkeeni galabnimee rediyoga warsan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa galabnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afraad sanadka labada kun iyo labaatanka dhanka kalena waa maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay ramadaan kariim warkiio fidsan maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan oo laga soomay dalalka islaamka iyo madaxda oo hambalyo u diraya maanta oo jimcaha ayaa ah maalinta koowaad ee bilashada bisha barakaysan ee ramadaan dalalka dunida islaamkana maanta ayaa laga wada soomay wasaaradda ooqaaftiiyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalig ku dhawaaqday in maanta ay tahay maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan inta badan dalalka dunida islaamka ayaa xalay lagaga dhawaaqay bilashada bisha barakaysan ramadaan iyadoo ay jimco tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan dalalka looga dhawaaqay bilashada bisha barakaysan ramadaan waxaa ka mid ah boqortooyada sacuudi arabiya madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayaa bulshada ugu hambaliyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu hambaliyey dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed bilashada bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynaha ayaa xusay fadliga bishaan barakaysan iyo maalmahan xurmada badan waxa uuna alle ka baryey in uu naxariis iyo nimco ku manaysto dalkeenna iyo weliba dadkeenna madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ku baraarujiyey halista caafimaad ee ku xeeran dalkeenna oo ah mid aan la dhayalsan karin maadaama tirada dhimashada iyo weliba bukaanada uu soo ritay cudurka covid nneteen ee aada u korortay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku booriyey dadka soomaaliyeed in ay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah maadaama ay jiraan walaalo badan oo soomaaliyeed oo daruufaysan sidoo kale ka shaqaynta danta guud oo amniga uga horeeyo kuwaasi oo dhammaantood tirar u ah waajibaadka diinteenna suuban ee islaamka sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mudane xasan cali khayre iyo weliba ummadda soomaaliyeed ayaa ugu hambaliyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ilaahna uga baryey in cudurka halistahay covid nneteen uu ummadda ka dulqaado ra-iisul wasaaraha ayaa isna ku baaqay in dadka soomaaliyeed iscafiyaan lana gargaaro dadka danta yar ee caawinaada u baahan dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada oo uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed ugu hambaliyey bilashada bisha barakaysan ramadaan isagoona bulshada ugu duceeyey in ramadaankan ramadaankiisa alle ku gaarsiiyo caafimaad iyo baraare sidoo kale sheegay in gacmaha la iska qabsado lagana warqabo bulshada danyarta ah aysan awoodin in ay gutaan waajibaadkan dhaqaale darre awgeed islamarkaana la isku dayo in la afuriyo sanadkan ayaa ka duwan ayaa ka duwanaan doona sanadihii hore maadaama ay jirto khatar dunida wada saameysay oo ka dhalatay cudurka caalamiga ee coronavirus dowlado badan ayaana ku dhawaaqay in la xiray goobaha cibaadada si looga baaqsado isku imaatinka bulshada dowladda soomaaliyeed ayaa soo rogtay bandow habeenkii ah kaas oo horay u jiray balse sii adkaynaya marka ay dhalato bisha barakaysan ee ramadaan bandowga ayaa gebi ahaanba meesha ka saaraya in la tukado salaada taraawiixda hase yeeshee dowladdu ma joojin weli salaadaha kale ee jameecada ah sida salaada jimcaha qaramada midoobay ayaa iyana waxa ay dirtay hambalyo diiran oo ku aadan bilashada bisha barakaysan ramadaan bahda qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa dhammaantood dadka soomaaliyeed u diray hambalyadooda ay u dirayaan bulshada soomaaliyeed ee islaamka taasoo ku aadan qiimiga badan ay leedahay munaasabadda bilashada bisha barakaysan ramadaan iyadoo dadka soomaaliyeed ay bilaabeen soonka bisha soonfur ee ramadaan oo ay la qaadanayeen eheladooda ay jecel yihiin ayna jiraan caqabado ay u keeneen cudurkan hadda jira ayaa bahda qaramada midoobay ee ka howlgasha soomaaliya waxay kala qayb qaadanaysaa dib umilicsiga qiyamkaasi salka adag leh waxayna si buuxda ula garab taagan tahay isku duubnida iyo istaageeridda wasiirka caafimaadka hirshabeelle ayaa baaq u diray bulshada degan deegaanada maamulka hirshabeelle sida warkani uu ku eegayo waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan oo alaaba inooga soo warrama magaalada beledweyn
wasiirka caafimaadka maamulka hirshabeelle cabdi macalin maxamed ayaa baaq u diray shacabka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle isagoona ugu baaqay in dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ay qaataan talooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhankooda ay dadaali duraan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka coronaviruska waa cudur caam ah oo safmar ah oo dhammaanba adduunka ku dhacay lagana midaysan yahay in la iska kaashado maadaama uusan cidna uusan doonin uusan macnaha muslim iyo gaalo iyo madow iyo cabbaan iyo kulli uusan kala soocayn waayeel iyo caruur iyo rag iyo dumar uusan macnaha midna uusan dhaafayn taasaa qasabaa in la iska kaashado midda ugu wanaagsan oo cudurka kan loogu hortegi kara hayo waa in guryaha la joogo muddada uu loo malaynhayo inuu qaadanhayo qofku haddii uusan uusan macnaha u socon howlo muhiim ah inuu ku sugnaado guriga marka labaad inuu gacmaha iska dhaqo mar kastaba horey baan u sheegnay dad muslimaha nahay oo shan waqti yani weysaysanhaya marka caruurta laga saaro marka waxaa la rabaa mar kasta oo xaalad kale aad gashaba inaad gacmahaaga si wanaagsan muddo labaatan sakan ama ka badan ah inaad gacmahaaga aad u dhaqdo waxaa la rabaa meelaha la isugu imaado inaan macnaha la hakiyo sida meelaha lagu cayaaro bunuuniga shaneemooyinka maqaayadaha meelaha jaadka lagu cuno waxaasoo dhan macnaha in la hakiyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la ilaaliyo distanciga la isu jirsan hayo in la ilaaliyo oo ugu yaraan laba mitir mar kastaba aad ku dawaasho in aad la isu jirsado dhifacoo kale yacni in la kala fogaado ayaa loo baahan yahay wuxuu tilmaamay in xuduudaha qaar ee hirshabeelle ay yihiin kuwa furan loona baahan yahay inay dadka ku nool deegaanada hirshabeelle ay ku dadaalaan sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus waxaad ogtihiin hirshabeelle in laga helay kiis oo weliba dhimasho ah oo weliba qof mas-uula ku dhacay loona soo qaaday muqdisho loo soo qaaday sidaas daraaddeed hirshabeelle oo u furan kilalka shanaad ama ismaamulka soomaalida etoobiya u furan waxaa weeye waa waa xuduud dheer waaye marka waxaa la rabaa xuduudkaas laftiisa in aan ilaalino dadka ka soo gelaya waxaa kaloo loo baahan yahay in wacyigelinta mar kastaba la sii wado yacni waxaa jira in la isxakameeyaa loo baahan yahay oo macnaha adigu aad karantiin inaad isgeliso oo gurigaaga aad joogto gurigaaga ku sugnow iskuulladu waa la fasaxay xayaarihii waa la fasaxay dugsiyada qur-aanka waa la fasaxay masaajidadu waxay filinhayaan in aad gurigaaga ku tukato oo sidaanoo kale markay dhacdo macnaha ay ku bannaan tahay inaad gurigaaga ku tukato marka waxaa loo baahan yahay amuurtaas oo dhan in si saxa loo qaataa loo baahan yahay cudurku waa ku jiraa hirshabeelle waa ku jiraa inkastoo macnaha agab ku filan oo lagu baaro ayna jirin dad badan baa dareemahaya oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo hadday tahay urkii oo ka tegahaya dhadhankii qandho quufac waxaasoo dhan waa ay jiraan oo waxaan la wadaagnaa wadankaan la wadaagnaa waad ma arkaysa anoo hadda qalabka wuxuu yaalaa muqdisho maalin kasta waa la baarahayaa waxaa soo baxaysa dad badan oo positive dhimashana waa ay soo baxaysaa marka waxaa loo baahaya annaga ka wasaaradda caafimaad waa dadaalaynaa iyo hay-adihii kale oo adeega caafimaad samaynhayay madaxdii oo dhan baa macnaha iyo wasaaradihii kale oo dhan baa dadaalahaya waad ka waraysaan in madaxweynaha uu iclaanshay in iskuullada la fasaxo xayaarahana la fasaxo dadkuna ay guryahooda joogaan in dadka la ogeysiiyey wasaarado dhowr ahna guddiyo laga sameeyey oo ay ka matay wasaaradda caafimaadka guddiyadaas oo ah kuwo caafimaadka qaabilsan ilahanka iyo shaqooyinka iyo barakacayaasha oo yani dadkeenna waa dad fakriay u badan yihiin amuurtan markay dhacdana yani waxaa soo baxaya baahi badan baa soo baxaysa guddiyadaas waa loo sameeyey federaalka waan wada shaqaynayna waa la dadaalahayaa
aad buu u mahadsan yahay waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan qarax ayaa lagu weeraray saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada amisom wargelin waa berigii hore ee saake ayaa waxaa qaraxyo waaweynna laga maqlayay saldhigyo ciidamada saldhigyo ciidamada ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom ku leeyihiin deegaanka baraawe wararka laga helaya ayaa waxa ay sheegayeen in gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala beegsaday saldhigga weyn ee ciidamada amisom ku leeyihiin garoonka diyaaradaha baraawe markaana qaraxyada kadib la maqlayay rasaas xooggan al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi waxaana baraha wararkooda ku faafinaya lagu soo sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyo walxaha qarxa ay ku weerareen xerada islamarkaana ay khasaaro gaarsiiyeen ciidanka uganda oo ka tirsan amisom dadka degmada baraawe qaarkood waxay sheegayaan in ay maqlayeen dhawaqa qaraxyada ha yeeshee aysan caddayn khasaaraha ka dhashay waxaana degan xaaladda magaalada maadaama saldhigga uu ku yaalay bannaanka degmada baraawe maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose weli kama hadlin weerarada ismiidaaminta ah ee lagu qaaday saldhigga weyn ee ciidamada amisom ku leeyihiin degmadaasi wasiirka xukuumadda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in sacuudiga ay ogolaadeen in la dhoofiyo xoolaha wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa kaga hadlay xayiraadii sacuudiga ka qaaday xoolaha soomaalida ee loo iibgeyn jiray suuqyada sacuudi arabiya wasiirka ayaa tilmaamay in tallaabooyinkan ay yimaadeen kadib dadaalo hormuud ay ka ahayd wasaaradda kaasoo ugu dambayntii dhaliyey in lagu guulaysto in dib loo furo suuqan oo muhiim u ahaa bulshada soomaaliyeed in badan oo ka mid ah master xuseen ayaa carabka ku dhuftay in sanad barkiis ay soo socotay qorshadan iyo sidii sacuudiga loogu in lahaa furitaanka suuqa isagoo si gaar ah ugu mahadceliyey wasaaradda deegaanka beeraha iyo weliba biyaha ee sacuudiga arabiya madaxweyne farmaajo oo khadka telefoonka kula xidhiiray madaxweynaha jabuuti iyo amiirka qatar madaxweynaha soomaaliya maxamed maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khadka telefoonka kula wada xidhiiray madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaa iska xog wareystay hanaanka iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ay ku wajahan yihiin xakamaynta iyo ka hortagga cudurka covid nneteen oo ah aafa caalami ah madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa dalka jabuuti in shacabka iyo dowladda soomaaliya ay la dareemayaan walaalahooda jabuuti murugada iyo dhibaatada ka dhalatay iyo daadadka ku fatahay dalkaasi oo sababay khasaare naf iyo maalba ah madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa ugu hambaliyey madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo soomaaliya dowladda iyo shacabka soomaaliyeed bisha barakaysan ee ramadaan waxa uuna alle uga rajeeyey nabad iyo barwaaqo waarta dhanka kale madaxweyne farmaajo oo khadka telefoonka ay ku wada xidhiireen amiirka dalka qatar ayaa ka wada hadlay horumarinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal gaar ahaan dadaalada caalamiga ah ee lagu wajahayo xakameynta iyo weliba ka hortaga cudurka covid nneteen madaxweyne farmaajo ayaa xusay muhiimadda ay leedahay mideynta dadaalada lagu xakameynayo faafidda cudurka safmarka ee coronavirus isagoona soo bandhigay mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ku aadan isweydaarsiga khibradaha iyo weliba iyadoo gacan laysku siinayo dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba tan khadarba tayeynta laamaha daryeelka caafimaadka oo dagaal xoogan kula jira cudurka covid nneteen madaxweynaha galmudug oo magacaabay golihiisa wasiirada xubno caan ahna ay ku jiraan madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban siddeed iyo labaatan wasiir kuwaasoo ay ka dhex muuqdaan xubno caan ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya sida xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan saabir shuuriya nuur dastuurka federaalk soomaaliya ma qeexayo qofka haddii uu jagada wasiir ka qabto dowlad goboleed in uu weyn karo xilkiisa xildhibaannimada baarlamaanka iyo in kale tani ayaa noqonaysa tii horreysay ee ka dhacda dalka soomaaliya iyadoona uusan jirin xeer kala qeexaya xeelhaynta shaksiga ee ku aadan tan federaalka iyo weliba tan maamul goboleedyada hadday ay dhacdana waxay noqonaysaa tii ugu horreysay caynkeedaha dalka ka dhacda madaxweyne qoorqoor ayaa laga filayay inuu soo dhisayo madax golo wasiire oo ka duwan kan laakiin tani ayaa dharbaaxa waxa ay ku noqonaysaa dowladda federaalk soomaaliya oo iyada la xijinayay in ay tahay dowladda garwadeenka u ah qoorqoor inuu madaxweyne ka noqdo maamulka galmudug ha yeeshee tani uu sameeyey qoorqoor ayaa waxay noqonaysaa in uu ka soo socdo federaalka baarlamaankiisa dhexdiisa xubno mucaarad ku ah hanaanka nabad iyo nool dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee soomaaliya oo gaaray saddex boqol labaatan iyo sideed qof afartan iyo qof afartan iyo kow qof ayaa la sheegayaa in laga helay xanuunka covid nneteen waxaana u geeriyootay laba ruux labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya fawziye cabdiqaadir nuur ayaa sheegtay in saddex boqol labaatan iyo sideed qof laga helay cudurka covid nneteen sagaal iyo toban guud ahaan soomaaliya dhimashada ayaa sidoo kale lix iyo ayaa gaartay lix iyo toban halka dadka ka bogsooday cudurka ay gaartay siddeed ruux waxaa sidoo kale sheegtay wasaaradda in dadka cudurka laga helay uu ka mid yahay qof ka yimid magaalada gaalkacyo qaybta galmudug wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hore u sheegtay in kiisaska cudurka ee laga helay dalka ay sare u sii kacayso maalinba maalinta ka dambaysa loona baahan yahay shacabka inay ku dhaqmaan tallaabooyinka ka hortagga ah si loo yareeyo faafidda cudurka soomaali dhaawac loogu geystay dalka koonfur africa magaalada cape town gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo stand ayaa waxaa la sheegay in lagu dhaawacay gabar soomaali ah oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa la sheegay in ay dhaawaceen haweeneyda oo magaceeda lagu sheegay sahre cabdulaahi oo ku magac dheer sahre gaabey iyaga oo weerarka kadib goobta ka baxsaday guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada kabtaan cabdi calas guure ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga la dhaawacay ay la socdeen carruurteed islamarkaana haatan lagu dawiibayo cisbitaalka guud ee xaafadda stranda dalka koonfur africa ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn soomaalida loogu dhibaateeyo iyada oo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay la boobay goobo ganacsi ay soomaali leeyihiin war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray oad kala socoteen reediyoga warsan galabtan waa nagintaa warkeena waxaa isku soo gudubariday shukur ismaaciil axmed shukur bidhaan anigoo dalmarana waa idinla socodsiinaya dhanka farsamada maryan macalin ayaa noo joogtay warkan warkiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu